arrimaha dibadda u qaabilsan boqortooyada ingiriiska ayaa ka digay khatar cusub oo muwaadiniinta reer galbeedka kaga soo foolle somalilan waxaana xafiisku uu sheegay inay jirto khatar gaara oo la og yahay inay ku wajahan tahay muwaadiniinta kasoo jeeda wadamada reer galbeedka ee jooga somalilan iyagoo dadka u dhashay ingiriiska ee ku sugan somalilanna ugu baaqa inay dhaqsiyo uga baxaan haddaba xukuumadda somalilan ayaa xalay hadal ka soo saartay arintaasi waxayna ku sheegtay inaanay la qabin xukuumadda britain cabsida amni darro ee ay ka muujinayso arintaasi wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan maxamed cabdulaahi cumar ayaa arintaasi ka hadlay waryaheena magaalada hargeysa ismaaciil xuseen farjar ayaana warbixintan ku eegaya kadib kulan xalay ka qabsoomay xarunta madaxtooyada waxaa xukuumadda somalilan ay ka hadashay falcelinta go'aanka ka soo baxay xafiiska arrimaha dibadda ee boqortooyada ingiriiska kaas oo ka digay khatar cusub oo ku wajahan dadka reer galbeedka ah ee ku sugan somalilan wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan maxamed cabdulaahi cumar oo xalay goor dambe xarunta madaxtooyada shir jaraa'id ku qabtay ayaa warbaahinta u sheegay waxaa maanta dowladda somalilan aanu helay fariin ka timid dowladda ingiriiska oo muujinaysa dareen xagga nabadgelyada ah arrimaha guuda xagga argagixisada ah waxaanu shacabka reer somalilan iyo ajnabiga kale ee dalka ku noolba iyo beesha caalamkaba u sheegaynaa in xukuumadda somalilan aanay hayn wax mushkilada ama dareen ah ama cabsi ah oo la xidhiidha nabadgelyada dalkan nabadgelyada somalilan waa mid sugan waa mid ku jirta gacanta ciidamada iyo iyo hay-adaha nabadgelyada dalka waxaanan ugu sheegaynaa in aanu kalsooni buuxda ku qabno haddaan nahay xukuumadda somalilan nabadgelyada jumhuuriyadda somalilan xadadkeeda iyo gudaheedaba dareenkan imika oo aan ka duwanayn dareenada nabadgelyadarada ee mandaqada ka jira ee ingiriiska ka soo gaarayna waanu baaraynaa oo dowladdu hay-adaha nabadgelyadu waxay ku samayn doonaan dabagal iyo baaritaan laakiin wax cabsi oonu ka qabnaa ma jirto kalsooni buuxdaanu ku qabnaa nabadgelyada dalka waxaanu u sheegaynaa dadku in ay sidaa ula socdaan beesha caalamka iyo dadka ajnabiga dalka ku nool intaba waxaanu u sheegaynaa dalku inuu yahay dal nabadgelyo ah oo aan wax dareenah oo aan xukuumad ahaan iyo shacab ahaan baanu ka qabnaa inaanay jirin inkasta oo hore xukuumadda ingiriisku ay uga digtay in muwaadiniinteedu u socdaalaan soomaaliya haddana inta badan somalilan waxaa imanaya ajaanib badan oo ka soo jeeda wadamada reer galbeedka kuwaas oo intooda ugu badana ay u shaqeeyaan hay-adaha samafalka hase ahaatee warbixintan ka soo baxday dowladda britain ayaa si gaar ah farta ugu fiiqaysay somalilan wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan maxamed cabdulaahi cumar oo arintaas la weydiiyey ayaase isagu sheegay
dareenkan dowladda ingiriiska ee maanta yimid oo sidaan sheegay annagu aanan la qabin oo aanu kalsooni ku qabna nabadgelyada dalka ka jirta wuxuu si gaara u xusay somalilan sababta waxa weeye somalilan waa dalka qura matalan somalilan iyo soomaaliya markaad isbarbar dhigto halkani waa meesha dadka ingiriisku ay hoydaan markay yimaadaan iyo beesha caalamkuba hargeysa ay hoydaan markay yimaadaan soomaaliya dad ajnabigu intay yimaadaan bay markiiba ka noqdaan marka halkani waxay ahayd meel hadday ingiriis tahay iyo hadday maraykan tahay iyo hadday tahay beesha caalamka iyo kale reer galbeedkuba meel nabadgelyo oo hoydaan oo habeenne joogaan halkan marka taasaa keentay in si gaar ah arintaas somalilan ay u taabtaan wasiirka oo xalay xilliga uu shirka jaraa'id qabanayay ka soo guryo noqday magaalada adis ababa ee dalka itoobiya ayaa ka hadlay kulan uu la qaatay diblomaasiyiin ka tirsan dowladda maraykanka kaas oo uu sheegay inay ka wada hadleen aqoonsiga dowladda maraykanka u fidisay dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi cumar ayaa isagu ku dooday inaanay arrintaasi wax saameyna ku lahayn somalilan sida laga warqabo waxaa dhowaan xidhiidh aqoonsi uu dhex maray dowladda maraykanka iyo xukuumadda cusub ee soomaaliya arrintaasoo halkan somalilan dood ka curisay si aanu markaa aanu u xaqiijinno xidhiirka xidhiirkii hore uga dhexeeyey somalilan iyo dowladda maraykanka iyo arrimahaasi waxaanu kulan la yeelanay sidaan sheegay wafdigii ka socday dalka maraykanka waxaana wafdigaasi uu noo sheegay in ay kala hadleen madaxweynaha soomaaliya intii aan dowladda maraykanku aanay u fidin aqoonsiga in aqoonsigaasi aanu saamayn ku yeelanin xidhiirkii iyo wada shaqayntii ka dhexaysay jamhuuriyadda somalilan iyo dalka maraykanka hadday tahay xidhiirka xagga horumarka iyo iskaashiga hadday tahay xidhiirka xagga iskaashiga nabadgelyada iyo siyaasadda intaba wixii hore uga dhexayn jiray ee wada shaqayn ahaa ee xidhiir lahaa ee cilaaqaad lahaa maraykanka iyo somalilan in aanay saamayn ku samaynin go-aanka cusub ee dowladda maraykanku ay kula shaqaynayso xukuumadda muqdisho markaa taasi aad iyo aad baanu jecelnahay in dadku ay sidaa u fahmaan tan iyo intii la maqlay go-aanka dowladda britain ee ka hadlayay khatar muwaadiniinta reer galbeedka kaga iman karta somalilan waxaa magaalooyinka somalilan laga dareemayey hadalhayn arrintan la xidhiidha iyada oo dadweynuhuna ay siyaabo kala duwan u faalaynayeen ismaaciil xuseen farjar v o a hargeysa